wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdixakiin maxamuud xaaji fiqih ayaa maanta gaaray magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan wafdiga wasiirka waxaa ka mid ahaa xubno ka tirsan baarlamaanka iyo safiirka jabuuti u fadhiya soomaaliya wasiirka ayaa ujeeddada safarkiisa uga warramay wariyaha v o a ee beledweyne xuseen xasan dhaqane
waa mahadsan tahay ujeeddada socdaalkaygu waxay tahay inaan u kuurgalo xaaladda nololeed iyo tan amni ee ka jirta deegaankan gaar ahaan magaalada beledweyne inaan booqdo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan deegaankan islamarkaasna aan dardargelinno la dagaalanka al-shabaab iyo sidii dhaqsa ugu degdegsinyi badneyd ee loogu xoreyn lahaa goobaha weli gacantooda ku harsan iyo sidii sidaas oo kale inaan maaragtay ciidamada hiil walaal ee amisom ee reer jabuuti oo halkan ku sugan inaan ayagana aan arko aan booqdo oo aan kala qeyb galo xafladda munaasabadda qiimaha leh ee maalinta xornimada jabuuti oo ku beegan toddoba iyo labaatanka bishan juun marka runtii waa socdaal aan ugu talagalnay inaanu maalmahaas farxadda leena aan la qeybsanno shacbiga reer beledweyne islamarkaasna howlahaas muhiimka ah ee aanu ugu kuurgalno maaragtay aanu islamarkaasna dardargelino la dagaalanka al-shabaab ma ahan markii ugu horeysay oo aada beledweyne timaado marka safarkaadii hore iyo midkan maxay ku kala duwan yihiin waa runtaa waa markii labaad aan runtii beledweyne aan safar ku imaado markii hore waxaan ka mid ahaa wafdigii u hogaaminayay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mar walban runtii waxay reer beledweyne ka midaysan yihiin soo dhoweynta iyo dowlad jaceylka iyo sida ay maaragtay u taageersan yihiin sii xoojinta iyo dib u dhiska qaranka soomaaliyeed oo hadda loogu baahan yahay maaragtay in qof walba uu ka qeyb qaato kaalintiisa runtii waxaan aada uga mahad celinaya reer beledweyne sida diiran oo ay noo soo dhoweeyeen oo ay maaragtay isaga soo baxeen magaaladao dhan oo calmo qoyin nagu soo dhoweeyeen waxaana ii muuqataa in maaragtay shacbiga reer beledweyne ay kasoo kabanayaan burburkii iyo dhibaatooyinkii mashaakilaadkii ay argagixisada al-shabaab muddada dheer u geysatay runtii dowladdana waa ku taageeraysaa oo wixii u dhimanna way u dhammaystiraysaa wixii baahidoodana inaan aan maaragtay dhegeysto aan qaado oon dowladdii federaalk kula noqdo ayaan diyaar u lahay ciidanka jooga magaalada beledweyne iyo saraakiishooda oo dhowr jeer warbaahinta la hadla waxa ay sheegeen in dowladdu aanu usoo jeedin shaqada ama howlaha ay ciidanka ka wadaan gobolka hiiraan ma jirto wax mushaahara oo dowladda hadda ka hor ay siisay ciidanka marka taa ka waran mushaahar ma rabtaan inaa u bixisaan ama aad sidaan ciidanka dowladda ciidanka dowladda ee ku sugan beledweyne waxaan ugu hambalyeynayaa dadaalka badan oo ay sameeyeen oo la xiriira dhanka dib u xoreynta deegaankan iyo xoojinta amniga iyo xasiloonida ka shaqeynteeda runtii runtii waa qabaa waxyaabaha ay sheegteen duruufahaasi inay jiraan laakiin dowladda federaalk waxay dadaal badan u gashay in ciidanka soomaaliyeed oo dhan laga saaro duruufahaas oo ay qaataan mushaharooyin joogto ah oo mar dhowna loo bilaabi doono ciidan kasta oo soomaaliyeed oo maaragtay jooga hadday noqon lahayd caasimadda iyo gobolada ku dhow dhow iyo hadday noqon lahayd gobolada soomaaliya intooda kaleba gobolada dalka waxaa jirta ciidanka jooga dhowr jeer ayay mushaar qaateen kuwan hiraan maxaa diidan inay mushaar helaan mushaarkooda si deg dega ayaa loo bixin doonaa runtii waa ciidankaas howlihii ay soo qabteen iyo dadaalkii ay sameeyeen iyo sidii ay ugu dhabar adeegeen duruufahaasoo jiray awgood dowladduna ma moogeen arrimahaasi intaas waxay ku maqnayd dadaalkaas dadaalkaasna hadda wuxuu taagan yahay gebagabadiisii oo ah natiijo wanaagsan in mushaarooyinkooda ay joogto u qaadan doonaan laga bilaabo bisha soo socotay julaay waxaa tiri ciidanka howlihiisa ayaan dardar gelinaynaa oo deegaanada shabaab ayaan gaarsiinaynaa ciidanka awoodiisa marka awoodda hadda aad ku tashanaysaan ood leedihiin deegaanada shabaab aan gaarayna oo markii hore aadan haysan maxay tahay dowladda awoodeeda ayadaa isku tashanaysa runtii dagaalkan wuxuu u baahan yahay qorsho iyo maaragtay u diyaargaroow haddana qorshihiisii u diyaargarowgiisii meesha ugu fiican ayay mareysaa maalmaha ay al-shabaab ku harsanaan doonto deegaanada weli ay gacanta ugu jiraanna waxay noqon doonaan maalmo aada u kooban sacaad wasiir safarkaadii ugu dambeeyay aad ku tagtay magaalada kismaayo waxaa jirtay mucaaradad iyo in dhibaatooyin ama culeys aad kala kulantay marka qaab sidee ayaa beledweyne maanta lagugu soo dhaweeyay runtii beledweyne waxay muujiyeen inay maaragtay dowladda federaalka iyo qaran jaceyl inay qaranka soomaaliyeedba ay garab taagan yihiin oo ay aada u taageersan yihiin sidoo kalena shacbiga kismaayo runtii waxay ahaayeen shacbi aada u taageersan dowladda oo runtii garan kara keliya qofkii oo beledweyne oo taga kismaayo oo maaragtay sidii aniga iyo wafdigii xildhibaanada ahaa ee halkaas ku sugnaa oo ay noo muujiyeen sida ay dowladda soomaaliyeed u garab taagan yihiin sida ay u rabaan soomaaliya midnimadeeda iyo qarannimadeeda inay horey u marto oo ay maaragtay garab u yihiin mar walba waana ku mahadsan yihiin arinta kismaayo xaggee ku dambeysa arrinta kismaayo waa socotaa shirkii baa la qaban doonaa haddii ala yidhaahdo dhowaan howlaheedana si fiican bay u socdaan
kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cabdixakiin maxamuud xaaji fiqi oo maanta gaaray magaalada beledweyne waxaana uu magaaladaasi ugu warramay waryaha v o a xuseen xasan dhaqane